bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi اlbuyuuc baabun fi اtijaarati yukhaaliطuha اlxilfu wاllagwu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اtijaarati tijaarada ama ganacsiga yukhaaliطuhaa ou dheehayo alxilfu dhaar iyo wallaqwu iyo hadal maalaayacni ah oo dheehayo tijaarada marka hadal maalaayacniya iyo dhaar ay dheehayso xukunkeeda caddayntiisii ayuu u baab yahay baabkan musanifku halkan wuxuu ka bilaabayaa awalu kitaabi albuyuuc albuyuuc waa jamcu baycin beecana waxaa la yidhaahdaa luqatan mubaadalatu lmaali bilmaal maal in maal lagu beddesho ayb sharciguna wuxuu ku siyaadiyey oo ku daray mubaadalatu اlmaali biاlmaali qayda taraadii iyadoo markaa raalli layskaga yahay aayadda waxaana yacni asalkiisa ama mashruuciyadiisa asalnimadeeda waxaa u deliila qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum biاlbaطili ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum yacnii mu'miniinay maalkiinna dhexdiinna ha cuninina si baatila ha iskaga cuninina ilaa inay tahay laakiin iskaga dhex cuna tijaaro layskaga raalliyahay ayb oo marka sharcigu qaydkaas qayd ataraadi ayuu ku daray ayb xigmada loo jideeyeyna culammadu waxay yidhaahdaan dadka qofka qofka kale wax gacantiisa ku jiro ayuu baahi u qabaa mar walbana inuu qofkaasi wixiisa sadaqaysto oo ninkan ku sadaqaysto ama uu u hibeeyo waa dhib oo waa adag tahay nin kale gacantiisa wax ku jiro adigiina aad u baahan tahay isagii haddii la yidhaha wax sii oo ninkaas yacni waxba kama gedan kartid oo ku sadaqayso way dhibaysaa dadka haddii ha laga soo xoogo la yidhaahdo ama ha laga xadana mushkilo kale iyo fasaad baa ku jiro dadka marka waxa gacmahooda ku dhex jiro say u kala beddeshaan yaa marka waxaa loo jideeyey shaaricu uu jideeyey shaaricu wuxuu jideeyey beec nacam oo ninkanna waxa xoolaa ama lacag ama hanti waxa loo baahan yahay gacantiisa ha bixiyo haka ka bixiyo gacantiisa kan kalena waxa gacantiisa ku jira ha soo geliyo midkan kale sidaana marka yacni yaa beeca xigmadda loo jideeyey sidaas weeyaan ayb albuyuuc buu yidhi awalu kitaabi albuyuuc waa jamciyey anwaacdiisaa fara badan maadaama anwaacdiisu aad u fara badan tahay ayaa marka albuyuuc uu u yidhi wuxuu ku bilaabay marka tijaarada dhaar iyo laqwi iyo hadal maalaayacni ah lagu dhex sheego waxa ay tahay iyada qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlأcmash can abi waa'ilin can qays bni abi kharasa qaala waxa uu yidhi kunnaa fii cahdi rasuuli اllahi sal ll cl slam wakhtigii nebiga waxaanu ahayn nusamaa ina lagu magacaabayo asamaasirata magaca ayaana lagu magacaabi jira oo asalkiisa cajami uu yahay dallaalkaana loo isticmaalaa labada qofee wax kala gadanaysa midka wax gadaya iyo midka wax gadanayo ninka u dhaxeeyo ayaa waxaa la yidhaha simsaar jamciisuna waa samaasira ayb waagii nebiga ka hor waxaana la dhihi jiray buu leey waqtigii nebiga asamaasira fa mara binaa rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaana soo maray fa samaanaa wuxuu noo bixiyey bismin magac huwa isaguba axsanu minhu ka wanaag badan magacaas fa qaala waxa uu yidhi yaa macshara atujaar war dadkiinnan beeca ku shuqlan oo wax kala gadanayo ganacsato magacaasu u bixiyey ina albayca beeca yaxduruhu allaqwu laqwi ayaa beeca ku yimaado walxilfu dhaar ayaa kuayb walxalifu dhaar baa ku timaado fashuubuuhu bisadaqati fashuubuuhu waxaad dhex gelisaan ood ku dhex dartaa ood ku dheehdaan bisadaqati sadaqo ku dheeha marka baabkii macnihii uu baabaystay iyo xadiidku waa isleeyihiinoo baabun fi tijaarati yukhaaliduha alxalifu wallaqwu nacam ayb marka wuxuu yidhi ina albayca beeca yaxduruhu laqwu laqwi ayaa ku yimaado walxalifu dhaar baa ku timaado fashuubuuhu bisadaqati sadaqo markaa ku dhex daroo ku dheeha ayb xadiidka isnaadkiisu waa saxiix waxaana uu tusayaa marka macalushaahidkiisana qaybta dambe waay laqwiga iyo dhaarta beeca inay wax u dhibayso oo qofka yacnii barakadiisii iyo wixii uu beeca ka raadinaya inay hoos u dhigayso taa marka si looga baxo maadaama beecu waxa ay ka buuxaan oo maanta dhan dhaar iyo intaasaan ku soo gaday wallaahi intaasaa layga siiyey iyo wallaahi saan ma sii kara iyo iyo laqwi uu ka buuxo ama uu soo kusoo uu ku imaanayo sadaqadaas marka in lagu dahiro oo camalkaas marka sadaqadee wanaagsan haddii sadaqa laga bixiyo waxyaabahaas laqwiga yaa ka baxo ayb samaasiraduna marka simsaarku sharcigu laftirkiisa waa sheegay xadiidkii ibnu cabbaas oo laa yabic xaadirun libaadin mid yacnii reer magaal oo magaalada deggan yaanu u gedin mid reer baadiye ah wax ibnu cabbaas markii la weydiiyey wuxuu yidhi laa yakuunu lahu simsaaran dallaal uma noqdo simsaarku marka waa dallaal ayb marka magacaasaan awal lahaa jirnay buu yidhi waana laga beddelay oo nebiga wuxuu noo bixiyey tujaar yaa macshara tujaar taas qaala xadaana alxasanu bnu caliyin wahuwa alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal wاlxusayn bnu ciisa albistaamiyu waxaamid bnu yaxya wacabdullaahi bni muxamed aلzuhriyu qaaluu xadaanaa sufyaan can jaamic bni abi raashid wacabdilmalik bni acyan wcaasimin can abi waa'il wahuwa shaqiiq bnu salma can qays bni abi kharasa bimacnaahu qaal yaxduruhu alxalifu waalkadibu beeci dhaar iyo been ayaa ku timaado meesha laqwiga walkadib bay dhaheen wa qaala cabdullaahi azuhriyu allaqwu waalkadib booskii xalifka oo isagona laqwi geliyey macaanidaana marka waa isku dhowdhowdahay baabun fi istikhraaji almacaadini baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi istikhraaji almacaadini macaadinta lasoo baxeeda caddaynteediiba u baab yahay qofku inuu godadka intuu qodo ama uu godad godqalinka macdan waxaa la yidhaha godqalinka waa godka qalinka laga qodo dahabka laga qodo macaadinta birta iyo lagala soo baxo ayb godkaas marka wax kala soo bixiisa caddaynteediiba u baabihi culammadu waxay yidhaahdaan awjuhulmakaasib waa badan yihiin tijaarada waa wej ka mida xirafka xirfadaha qofka maalan xirfadda uu yaqaano uu ku shaqaystaa xirfadda waa labo ziraacada beeraha dhulkaas waxa lagu duugto oo lagala soo baxo iyo waa xirfo jihaadku isaguna xirfo waayo qhaniimo iyo waxyaabahaasaa ka yimaadaan ayb waxyaabahaas marka usuusha marka xirafku waxyaabahaasay ku sheegaan ayb midda ugu fadliga badan marka haniimada weeyaan kan ugu fadliga badan maxaa yeelay maksabkii rasuulka haniimuu ahaa oo wuxuu yidhi wajucila risqii taxta dilli rumxii kaasaa ugu fadli badan marka kuwa kale marka culammadu waxay yidhaahdaan ganacsiga qaar waxay dhahaan beeraha oo qofka beeraleyda mutawakil buu noqonayaa yacnii qof ilaahay inta la saaranayo oo godkaas intuu wax ku rido oo roob inay heli doonto inaynan heli doonin roob badan inuu ku imaan doono midna ma oga marka hadduu u tala saarto isaga kasabkiisaasa aad u fiicanaa la yidhi ayb waana wax qofka uu gacantiisii ku qodayo xalaasha xaggeedana u dhow ayb bacdi ahlilcilmina tijaarada ay sheegeen nebiguna qabla nubuwa tijaaruu ku jiri jiray qaala xadaanaa cabdulaahi bnu maslamata alqacnabiyu qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu muxamed wahuwa daraawardiyu can camrin yacni bni abi camrin can cikrimata can ibni cabbaasin ana rajula nin lazima wuxuu ku dhegay hariiman mid dayn ou ku lahaa lahu isaga uu u sugnaaday hariim qofka daynoobayo qof daynoobayoo weliba isaga dayn uu ku leeyahay buu ku dhegay bicasharati danaaniira uu ku lahaa toban diinaar waxaa laga qaadanayaa marka qofka qofka daynta ku leh waa qabsan karaa war waxayga isii waa dhihi karaa ayb oo waa ku dhegi karaayo maxkamad waa la tegi karaa oo dad dacwo waa gudbisan karaa ninkan xoolaan ku leeyahay xoolahayga halayga siiyo taas inay bannaan tahay qaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa ufaariquka nin anu kaa tegi maayo xataa taqdiyanii intaad deynteedii iga gudi aw amase ta'tiyanii aad iila timaado ii keentid bixamiilin mid ku damiinto alxamiilu waxaa weyn adaamin nin adiga kuyanii ku damaano oo adiga adhow haddaan adiga ku waayamaad waxay siin weysa deynta aan ka qaato baad ii keenaysaa halkan kaaga tegi maayo qaala waxa uu yidhi fataxamala biha الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama nebigii baa damiintay ninkii oo yacnii mas-uuliyaddiisii marka dhabarka u ritay faataahu kii marka wou keenay ataada faacilkeedu waxaa weeyaan waa kii daynta lagu lahaa damiirkaa hu-igana damiirkaas mafcuulu bihigaana maxalka ka-ana waxuu ku dhacayaa hariimka waxaan u jeedaa nebiga faataahu faata alghariimu kii daynta lagu lahaa baa yimid hu nebigiibuu u yimid biqadri maa kii oo kale ayuu ula yimid wacadahu oo u yaboohay wixii markaa uu u ballanqaaday oo u yaboohay oo kale ayuu ula yimid macnuhu marka waxaa weeyaan laba macnaba biqadri maadaas biqadri ay bimiqdaari maada qadarku marka wuxuu noqon karaa wakhtigii la ballamay ayuu u keenay ama biqadri maa intii lagu lahaa oo kale ayuu la yimid wacadahu oo u yaboohay u ballanqaado waa ku siinayaa uu yidhi faqaala lahu الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu wuxuu yidhi min ayna asabta xaggeed ka heshay haada الdahaba war dahabkaaniyo xaggeed ka soo heshay qaala waxa uu yidhi min macdinin godqalin god wax laga baarta macaadinta ee laga baaro ayaan dahabkan ka soo jebiyo on ka helay qaala waxa uu yidhi laa xaajata lanaa wax dana kama lihin fiihaa yacni dahabkan dhexdiisa laysa fiihaa khayrun khayr male dhexdeeda wax khayroo ku sugan ma laha faqadaahaa canhu rasuulullahi sal l slam nebigaa ka bixiyey dayntii oo ka guday laa xaajata lanaa fiihaa laysa fiihaa khayrun muxuu ka wadaaba dhowr wej baa lagu sharxay wej wuxuu leeyahay ninkan dahab diinaaraad ka qaaday diinaarku waa dahab laakiin dahabkaa laba nooc u kala baxo masbuuq iyo madruub dahab yacni la sameeyey oo la farsameeyey oo qaab loo loo yeelay iyo dahab masbuuq ahoo isagu markaa waxaa weeyaan dahabkan ceeriin oo sidiisa isagoo yacnii birti ah baa la wadaa birtan marka la soo bixiyo dahabka waa la habeeyaa dhego-dhego silsilado jinjimo wixii laga dhigi lahaa baa markaas laga dhigaa qarash kalaa sii gala soo maha marka macnaha waxuu ka wadaa war adiga middan iyo taab ninka ka qaaday middaadan khayr ma lahoo yacnii waxaa weeyaan kuma qiimo dhamma middaad qaaday nacam saa darteed marka iska tag isagiyaa ka bixiyey marka nebiga sal l slam macno marka sidaa waa lagu macneeyey ayb ay laysa lahaa rawaajun waxaan aad keentay rawaaj ma leh walaa lixaajatina fiiha najaaxun danteenna iyo baahideennana loogama guulaysan kara arrintan oo ninka haddaan u geyno dahab dahabkaani wuxuu leeyahay male dahabkan oo kale ma rabno maxaa yeele kii aan ku siiyey waa mid samaysan buu ahayo diinaar ahaan u samaysan wadalika ana aladii kaana taxamalahu canhu danaaniiru ayuu ahaa madruubatun waladii jaءa bihi tibrun hayru madruub waa gabal dahab oo aan samaysnayn sidii dirhamkii diinaarkii aan u samaysnayn walaysa bixadratihi man yadribuhu danaaniir qof danaaniir uga dhigaayo u qorayo u samaynayana ma leh ayb wainamaa kaana taxmala ilayhim danaaniir wainamaa kaana tuxmalu ilayhim danaaniiru min bilaadi ruum oo xilligoodii meel makiinad diinaarka lagu sameeya ma qabi jirin ruumaa laga keeni jiray ama furus wawalu man wadaca sikata fi lislaami wa daraba danaaniira cabdulmalik ibni marwaan ninkii ugu horreeyo diinaar iyo dirham sameeyey islaami ah wuxuu ahaa cabdulmalik ibni marwaan xilligii nebiga marka waxaa laga keeni jiray ruum iyo furus labada meelaa laga kala keeni jiray nacam soo ma garan marka laa xaajata lanaa fiiha saasay ka dhigan tahay marka ayb waxaana laga qaadanayaa marka lacagta ka timaado ama ay sameeyaan gaaladu in la isticmaali karo ayb hadaad adi makiinadii waxaad ku samaysato aanay ku oolin haddaad marka lacaga laga keeno meeshooda aad ku lagu dhaqmo la isticmaalo laa ba'sa ayb laakiin markaad in la samaystaa marka fiican si looga badbaado wax aradhib fara badan ayb maxalushaahidku marka waxay tahay macaadinta in lala bixi karo taa marka nebigu aslu daalika ma diidine arrin kaleu ka hadlaya marka macaadin wax waa lagala soo bixi karaa waxaa kalou leeyahay marka nebigu wuxuu ka cabsaday shubho iyo nimanka godqalinka dahabka kala soo baxo iyo shubhooyin baa marka uu uga cabsaday ayb binaan calaa daalika ayuu u diiday ayb ayb oo nooc markaa dahabku markay soo bixinayaan qarar ah baa ku jira shuruud marka aan sharcigu markaa aanay ku fiicnayn baa ku jiri jirtay saa darteed inuu nebiga marka iskaga uga u diiday baa laga yaabaa oo dhici karto saasay qaarkood yidhaahdeen ayb baabu ijtinaabi shubuhaati baabu bayaani ijtinaabi shubuhaati shubuhaadka ka dheeraanshadooda caddaynteedii buu u baab yahay xalaashuna waa caddahay xaaraantuna waa caddahay wax waxaa jira shubuhaad ay ku jiraano dhinacna xaaraanta uga eg geesna xalaasha uga eg kaasoo kale marka dadku in badan ma yaqaanaan laakiin dadka raasikiinta meelay ku tirinayaan waa yaqaanaan ayag laakiin caamada ama dadka badankood ayay ka qasan tahay waxyaabahaasoo kale marka see loola dhaqmayaa shubuhaadka ah ayb waa laga dheeraanayaa marka halkan muxuu u keenay marka abu daawuud maadaama kasabku ay ku tacalluqdo inta badan maadaama kasabka ay ku tacalluqdo in laga dheeraado wixii shubaha ku jirto ayb qال xdثna أحمد بن يuنس qال xadثna أbو شhهاaب qال xadثna بن cwn wهو cabdاللahi بن cwn بن أرطباn عن الشhacبiي qاal samictu النucmaaن بن بشhiirin baan maqlay walaa asmacu أxada bacdahu walaa asmacu ma maqlayo أxadan أxad bacdahu isaga gadaashiisee yaquulu isagoo dhahayaan maqlay samictu rasuul الlahi sl ل slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay إna الxalaala bayinun xalaashu waa caddahay وإna الxaraama bayinun xaaraantuna waa caddahay wabaynahumaa umuurun arrimo ayaa dhexdoodana ah mushtabihaatun dadka iskaga dhex eg ayb umuuro isku eg eg oo axyaananna shabbahayso dhinac xalaasha looga ekaysay oo ka shabbihi karta dhinacan xaaraanta ayb marka waxyaabahaas marka mutashaab waxyaabahaas mushtabihaadka qofku inuu ka dheeraado oo aad uga fogaado ayb yuu tilmaamaya wasaadribu lakum waxaan idiin samaynayaa maalan tusaale wasaadribu lakum waxaan idinkaga samaynayaa fii daalika kaagaasi maalan mahmaah ina allaha alle xamaa ximan xamaa wuxuu seereeyey alle ximan soohdin soohdin ayuu seereeyey yacni ayuu sameeyey wa ina ximallaahi ilaahay seerihiisana maa xarama wuxuu xarrimay ayb wa inahu man yarca qofkii daaqo xawla alximaa seeraha agagaarihiisa oon ka dheeraanin yuushiku waxaa dhow an yukhaalidahu inuu dhex galo dheeho wainahu man yukhaalidu riibata wainahu shanigu wuxuu yahay man yukhaalidu qofka dheeho alriibata shakiga yuushiku an yajsura yuushiku waxaa dhow oo degdegayso an yajsura inuu dhex galo ou dhex muquurto ayb xadiidka marka wuxuu tilmaamay waxaa fiihi ijtinaabu shubuhaat almutashaabihaat in laga dheeraado culummada marka waxay yidhaahdaan shubhada waa nisbi wax dadka qaarna shubho u ah oo dadka qaar aan shubho ku noqonaynin baa jiro markuu leeyahay ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhunna kaiiru min annaas laa yaclamuhunnadaas waa nisbi dadkao dhan ma aha oo waxaa laga yaabaa dadka ahlucilmiga meel inay ku tirin karaan xaaraan ama xalaal meel ay geli karaan laakiin inta badan dadka caamay u badan yihiina iyagu inay meel gelin waayaan yaa laga yaabaa taasoo kale marka waracu iyo xalaalmiiradnimada waxay keenaysaa qofku inuu iskaga dheeraado waxaa soo gelaysay culummada dhahaan masaa-ishan waxaa la yidhaahdo alkhuruuju cani alkhilaaf maalan mas'alo deliilkeedu ounan caddayn ayaa culummadu isku qabatay qaar waxay yidhaahdeen waa xaaraan qaarna waxay yidhaahdeen waa xalaal deliilkiina marka sidanna waa suurtagal sidan waa aad buu daqiiq u yahay mas'alada noocaasoo kalea qofku inuu ka tago oo uu qaato qowlka xurmada isagu yacnii qowlkaas xurmada inuu ka diin dhigto oo iska dhaafo marka ilaa hadda waa xalaal hadduu xalaal ka tago waxba kama ba'ayaan isaga laakiin xaaraan uu ku dhacaa u daran waxaa la yidhaha marka masaa'ishaas alkhuruuju cani alkhilaaf laakiin culummadu waxay yidhaahdaan waxay u habboon tahay ninka xaaraanta cad ka dheeraado ninka xaaraanta cad ka dheeraado ayaa dhihi karo khilaafkan ka baxaya aniga laakiin nin xaaraanta daaqo oo isagu yacnii aan dan ka lahayn xalaali xaaraan hadduu yidhaahdo mas'aladaas khilaafkaas culummadan ka dhexbaxaya kaas wixiisu warac ma ahan waa talaacub iyo dheeldheel maalan marka culummadu waxay ku mihaaliyaan ibnu cumar baa niman u yimaadeen ciraaq ka yimid markaasay waxay yidhaahdeen waxay su'aaleen fii dami lbacuuda dhilmaanyada dhiiggeeda dhiigga kaneecada ama boodada dhiiggeeda ka warramay dhah ibnu cumar nin muxrima hadduu dilo boodo ama kanaaco maxaa soo gaaray markaasuu ibnu cumar waxa uu yidhi yaa ahla alciraaq maa akara tacanutakum alla yacnii madax adeygiinnu badanaa taqtuluuna sibta rasuuli illahi sal l salam wa rayxaanatahu uma tas'aluunii can dami albacuudati waxaad dilaysaan buu yidhi wiilkii nebigu ou jeclaay awowga oo u ahaa xuseen bin caliwa yaad bannaysateen dhiiggiisa kanaaco iyo booddaad is-aalaysaan yidhi marka kaasoo kale looma jawaabo waxaasoo kale nacam nin aad u jeedid yacnii inuu umuuro waaweyn ku dhex jiro mas'alo marka yar oo yacnii daqiiq hadduu ku su-aalo ha u jawaabin maxaa yeele mid ka daran buu ku dhex jiraan ibnu cumar uma jawaabin ibnu rajabna saasoo kale uu leeyahayo waxay anfacaysaa waraca oo alkhuruuju can ilkhilaaf qofkaasoo kale u anfacaya qofka wuxuu anfacayaa isagu xaaraanta cad ka dheeraaday oo dadaalayo diinkiisa usii dadaalaya laakiin hadduu xaaraan cad ku jira iska dhaaf naca maxaa looga jawaabaa middii caddayd buusan ka dheeraanaynin ayb middan uu ka dheeraanaya maxay taana ayb marka macnahaasaa marka ku jira xadiidkan baabkanna marka kitaabkanna wuxuu u dhexgelaya dadka wax iibsanayo ama wax iibinayo inay ka fogaadaan shubuhaadkan xaaraanta cadna ay ka dheeraadaan shubuhaadkana ay iska ilaaliyaan baabkan marka waxaa soo gelaya buyuuc laysku khilaafay oo bacdu ahlilcilmi ay leeyihiin waa xaaraan deliil keenayaan bacdu ahlilcilmina ay dhahayaan maya deliilku sidaan maahane waa sidaan waana mas'alo bannaan khilaafku hadduu sidaa dhaco qofka waxaa u wanaagsan inuu marka ka dheeraado mucaamaladaas iska joojiyaba khuruujan can ilkhilaaf qala xadaanaa ibraahim bnu muusa araasiyu qaala akhbaranaa ciisa qaala xadaanaa zakariya can caamirin الshacbiy qaala samictu nucmaana bna bashiirin yaquul samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu bihada اlxadiiثi qaala wabaynahumaa mushabbihaatun mushabbahaatunna waa loo dabdiyey umuuro laysku ekeeyey mushabbihaatin umuuro isku eg laa yaclamuhaa kaiirun min annaas aynan ogayn faman ittaqa shubuhaati qofkii shubuhaadka ka dheeraaday istabra'a cirdahu istabra'a wou fogaan dalbaday wuu fogeeyey yacni waa fogaystay cirdahu sharafkiisa iyo wadiinahu iyo diinkiisa waa fogaystay waman waqaca fi shubuhaati qofkii ku dhacana waqaca fi lxaraami buu ku dhacay shubuhaadkaa ninkii ku dhaco xaaraam buu ku dhacay maa macnaa marka waqaca fi lxaraam waqaca fi lxaraami waxay tahay waxaan shaki lahayn waa ku dhici doonaa e hadduu xaaraanta ku jiraa macnaheedu maaha see loo dhahayo waaba waaba mutashaabihaadeeda ka tahay isageena umuur oo shubha ku jirtay agtiisa ka tahay marka waqaca fi lxaraami waxaa weeyaan wou ku dhici doonaa waay marka waa cibaaro oo marka yacnii maadi ahaan loo keenay macnaheeduna uu yahay mustaqbal mustaqbalkaana marka laga rabo maadaama taxaquqeeda la hubo ayaa maadi looga cabiray marka tusaalahana ku tusaya oo ninku haddii soohdin loo sameeyo ee la yidhaha soohdintan ari ha ku raacin meeshaan ari ma soo geli kartid xariiqaa loo dhigay xariiqan gudihiisa xoolo kuma raaci kartid marka la yidhaahdo hadduu dheeraaduu fogaado waa badbaadayaa haddii laakiin xariiqda agagaaraheeda uu ku raaco xoolaha mid unbaa gelaya marka dambe soomahan oon shaki lahayn taasoo kale waa marka miaalku saas qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa wahuwa abu jacfar aطabaac qaala xadaanaa hushaymu wahuwa bnu bashiir alwaasiطiyu qaala ahbaranaa cabaad bnu raashid qaala samictu saciida bna abi khayra wahuwa maqbuulu qaala xadaana alxasanu mundu arbaciina sana afartan sano intii ah buu noo sheegay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi qaala nebiyu sal slam qaala abu daawuud wuxuu yidhi marka qaala nebiyu sal slam buu yidhi xadiidkii buu sheegay markaas qaala abu daawuud wuxuu yidhi waxadaanaa wahb bnu baqiya wahuwa wahbaan qaala ahbaranaa khaalidun can daawuuda bni abi hindin wahada lafduhu can saciid bni abi khayrata can ilxasan can abi hurayrata ana rasuula lah sal slam qaal layaatiyanna cala annaasi dadka waxaa korkooda ku imaan doona zamaanun waqhti laa yabqaa axadun qofna aanu baaqi noqonaynin ilaa akala ribaa ribaduu cunay waqti dadka waxaa ku imaanaya qofka aanu baaqi ahaanaynin dad ayna qofna uunan baaqi noqonaynin ilaa ribo unbuu cunay fain lam ya'kulhu hadduusan cunin asaabahu waxaa asiibaya min bukhaarihi yacnii qaaceeda ayaa asiibaya oo qiiqeeda ayaa markaas soo gaarayo asiibayo ayb xadiidkan waa daciifo ciladiisuna waxaa weeyaan laba cilo ayuu leeyahay saciid ibnu abi khayra ku jiro wa huwa majbuulun ama waa maqbuul mutaabaco u baahan cilada labaad waxay tahay riwaayat alxasan can abi hurayra akaru culamaaءi اlxadiid waxay dhaheen waa mursala inqiaac baa ku jira akaru ahli اlcilmi sidaasay dhaheen qataada isaga sugi jiray laakiin muxadisiinta badankood sida jaamicu taxsiilka xaafid alcalaa'i oo ku sheegay riwaayat alxasan can samura waa inqiaac baa riwaayat alxasan can abi hurayra ujeedaa inqiaac baa ku jira labadaa cilo marka xadiidkan leeyahay aakhiri zamanka laakiin dadku inay xumaanayaanoo xaaraanta yani aynan u aabayeelaynin nusuus tilmaantay waa jirtaa xadiid abu hurayra uu warinayo uu leeyahay laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso ilaa qofka yanii uusan u aaba yeelin laa yubaalii min kasbihi kasabkiisa aan u aaba yeelin am min alxalaali am min alxaraam xalaal mayuu ka yimid mise xaraam uu ka yimid taa marka in la gaari doono waa sheega xadiid saxiixana waa kaas laakiin iyadoo sidaas jirto hal lama oggola dadka muslimiinta suuqyadooda waxa yaallo iyo xoolaha ay haystaan iyadoon xaaraan lagu ogayn in la xarimo oo dadka xoolahooda iyo suuqyada muslimiinta xoolaha ay dadka ku haystaan in taxriim la geliyo oo la xarimaa ma wanaagsana oo alimaam axmed waxaa laga wariyey kitaab la yidhaha alxahu cala altijaarati waalkasbi oo uu leeyahay abubakar alkhallaal ayaa alifay alxahu cala alkasbi watijaarati baa layidhaha abubakar alkhallaala iska laba matbuuc wuxuu leeyahay imaam axmed yaa yanii tijaarada iyo qofku inuu shaqaysta iyo yanii taas in laysku dhiirigeliyey ayaa kitaabka uu qoraya marka imaam axmed buu aahaar wuxuu kusoo guurinaya dad uu dhahaya marka suuqa wax ka sheegaya oo meelo marka yanii waxyaabo qabsanaya marka intay xaaraan arkeen baa marka dadkii dhammaayba xaaraantaasay cunayaan iyo saas iyo ka waran ayaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi kuwani waxay rabaan dadka xoolahooda inay taxriim ku xukumaan dhaafa sidaa yeelina waa diidi jira marka haddii dadkan xoolaha ay haystaan ha ku dembaabin ha dhexgelin taada ka adkow wixii xaaraan cad aa u jeedid ka dheerow laakiin adaad dadka kasabkooda gashood tidhaahdid qof maal xalaalo cuno magaaladan ma jooga haddaad tidhaahdid anta maa tadri ma fiicna waxaad inaad ahdo waana mid imaam axmed oo diidaya addoomaha ilaahay isagaa yaqaano faraha ka qaad adiga iska daa qaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu qurayb qaala akhbaranaa bnu idriis qaala akhbaranaa caasim bnu kulayb can abihi can rajuli min alansaar qaala kharajnaa maca rasuuli illahi sal ly slam nebigaan la baxnay fii janaazatin janaazo fara'aytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arkay wahuwa isaga oo cala alqabri qabriga korkiisa taagan yuusii la dardaarmaya alxaafira midka godka qodaayey awsic waasici min qibali rijlayhi labadiisa lugood dhinacooda waasici awsic min qibali ra'sihi madaxa dhankiisa waasici falammaa rajaca markuu soo noqday istaqbalahu waxaa ka hor yimid daaci imra'atin naag nin ay soo dirsatay daaci imra'atin haweenay ninay soo dirsatay fa jaa'a waa yimid wajii'a biac markaa naagtii buu nebiga u yimid markaa ninkiibuu raacay wajii'a biacaami cunto ayaa loola yimid fawadaca yadahu nebiga gacantiisiibuu cuntadii geliyey uma wadaca alqowmu qowmkiina way geliyeen gacmahoodii faakaluu way cuneen fafadina aabbaa'unaa ninka xadiidka warinaya marka wuxuu yidhi aabbayaalkeen waxay ogaadeen waxbay dareemeen y maxaa tiri fa nadara aabbaa'unaa waa soo maaha fanadara aabbaa'unaa aabbayaalkeen way sugeen fanadara aabbaa'unaa fanadara aabbaa'unaa fanadara aabbaa'unaa fanadartu rasuula اllaahi ayb fanadara aabbaa'unaa rasuulallaahi bay fiiriyeen sal l slam ayb warasuululahi sal l slamna yaluuku nebiguna uu markaa calalinayo luqmatan uu calalinayo yacnii luqmad fii famihi afkiisa ku jirtay uma qaala wuxuu yidhi ajidu laxma shaatin ajidu waxaan dareemayaa oon helayaa laxma shaatin hilibkeed ukhidad la qaatay bikayri idni ahlihaa dadkii iska lahaa idinkooda la'aantiis la qaatay fa arsalat ilmar'atu naagtii baa marka dhirtay yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innii arsaltu iyadaa marka fa arsalat ilmar'atu haweenaydii baa marka soo ciddirtay oo sidan bay tihi marka u soo ciddirtay yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innii arsaltu ila annaqiici nusa qaarna baqiic ay dhahayaan labada waa iska badnaantayb innii arsaltu ila albaqiici baan u diray meel xoolaha lagu galo markaama naqiic xoolaha lagu iibiyo tushtaraa lii in la ii soo iibiyo shaatun neef ari ah falam ajid ma aanan helin fa arsaltu ilaa jaarin deris baan u cidiray lii aniga ii sugnaaday qad ishtaraa shaatan neef ariga soo iibsaday an arsil ey arsil dir bihaa neefkan ilay aniga ii soo dir biamanihaa qiimihii aad ku soo gadatay ama qiimaheeda ay joogtaba igu sii macnaha falam yuujad lama helin ninkii iska lahaa marka ridi fa arsaltu ila imra'atihi naagtiisii baan marka u cidiray oo aan idhi isii ridi fa arsalat ilaya bihaa waa ii soo dirtayoo ridi bay isiisay saa igaga gadatay fa qaala rasuululah sal slam nebigu wuxuu yidhi acimiihi alusaara acimiihi quudi alusaara dadka maxaabiista iska siibu maxaabiista ku quudiyo siib uu yidhi haddaba marka waa ka dheeraaday nebiga sal sl ayb xadiidkan marka dhowr kalaan baa ku jirto waxaa ka mida dhowrka kalaam shubhadu meeshay uga imaanaysa waxay tahay fa arsalat ilaya bihaa neefkan waxaa gaday qof aan lahayn waa baycu lfuduuliy beeca la yidhaha marka waa bayc fuduuli ah qofka maalan yacnii aan xoolihii isaga milkigiisii aanay ku jirin ama tasaruf sax ah aan lahayn hadduu xooluhu shay uu iibiyo bayculfuduuligu muxuu noqonaa in la joojiyo haddii uu ogolaado marka qofkii xoolaha iska lahaa waa jaa'is beec socdow ayb qowlulqadiimku marka saasuu qabaa xadiidu curwat albaariqiyina macnahaasu tusaa waatii nebiga uu u dhiibtay diinaar buu u dhiibay orodo wuxuu yidhi neef udxiyaa iigu soo gad muxuu sameeyey diinaarkiibuu laba neef ku soo gaday hal neef baa marka uu sii gaday oo hal diinaar ku gaday isagoo diinaar iyo neefooda u keenay tasaruf buu sameeyey aan loo dirin marka isaga ayuu galay xoolihii nebigu ku ganacsaday si aan loogu qaab aan marka loogu idmin rasuulku iska ogolaaday marka xadiidkaa wuxuu tusayaa bayculfuduuligu in haddii qofkiisu ogolaado laa ba'sa qowluljadiidka shaafici laakiin ma ansaxayo uu leeyahay ma bannaana wuxuuna isagu qowluljadiidka cilladiisu waxaa weeyaan haddii la yidhaah layska fasaxo oo ninka hadduu fasaxo laa ba'sa la yidhaahdo waxaa lagu fududaana dadka xoolahooda nin walbaa intuu nin neefkiisu meel ugu jira intuu soo qaado suuqa geyna waa iska iibinaya hadhowna wuxuu leeyahy ninka hala weydiiye hadduu iska ogolaadana anna waxbaan ka sii raadraadsanayaan waxaa laga yaabaa marka in hadhow xoolihii dadka iyo wixii gacantooda ku jiray si qaldan loogu tasarufo saddan lilbaab marka waa reebay min xaydu daliil laakiin qowlulqadiimka kule maadaama marka beec noocaasa uu galay fuduuliya meesha uu ku jiro ayaa nebigu shubhadaas uga istaagay marka uu ku arkay waxaa kaloo xadiidkan marka ku jirto meeshan uu leeyahay falamaa rajaca istaqbalahu daaci imra'atin ayb nusakha marka abu daawuudka o dhan shuraaxu saasay leeyihin kada fi nusakhi alxaadirati badlulmajhuudkuna saasuu yidhi cawnulmacbuudkuna saasuu dhahayaan nusakha abi daauudko abu daawuudkao dhanna saan baa ku taala xadiidka asalkiisana abu daawuud baa wariyeyo fa ataahu waxaa u yimid daaci imra'atin mishkaatulmasaabiixa marka mishkaatulmasaabiixa isagu wuxuu leeyahay faataahu waxaa u yimid daaci imra'atihi saasaa ku dhacday cali ilqaari wuxuu ku sharxay marka daaci imra'atihi ay zawjatu lmutawafaa ninkii dhintay naagtiisii baa laga wadaa buu yidhi daaci imra'atihi sheekh ilalbani laftirkiisana daaci imra'atihi mishkaatulmasaabiixa ay imra'atulmayit buu yidhi nacam ninka dhintay naagtiisii buu yidhi meeshaan marka maxaa ka soo baxaya guri laga dhintay baa wax laga qalay nebigana waa ka cunay baabkaas marka halkaana usoo deliishanayariwaayadaas marka mishkaadka ku dhacday ay deliishanayaan mishkaadku ma ahan kitaab oo kutubta ummahaadka ma aha xadiidka marka uu abu daawuud u tiiriyo ama uu meel kale u tiiriyo meeshii uu u tiiriyey in laga baaro la arko xadiidka marka meeshii loo tiiriyey waa kan abu daawuud ma ku taalla daacim ra'atihi ma laha daacim ra'atin baa ku taalla naag nin ay soo dirtay baa ku taal mayd iyo markaa ma leh walidaalika marka xadiidkan ma saacidayo xujana ma u noqonayo ilaa daacim ra'atihidaas la sugo ayb waxay la mid tahay saad ku fahamta waxaa weeyaan riyaadu saalixiinka haddii hadda xadiid lafdi ku dhaco ee uu yidhaahdo akhrajahu muslim muslim baa la tegey ma leh xadiidka lafdigaas waa la waayey marka xadiidkuma waxaa laleeyahay may xadiidkan waa jiraa riyaadku ku soo arooray riyaadku maahan ummahaatlkutub maahane isagaa ummahaadka ictimaada riyaadusaalixiinka iyo buluuqulmaraamka iyo cumdaha iyo iyagoo kutub hore oo xadiid lagu qoray ayay ictimaadaan ictimaadku marka waa lihaadihi lkutubkutubtaas asalkaana laakiin ninkaan wax akhrinin ama kutubta asalka aan aadin muxuu samaynayaan kan bay ii joogtaa buu dhahayaan marka dad waxaan aragnay dhahaayo mishkaatulmasaabiixa dhigaaya mishkaatulmasaabiixa dhigaaya xujo maaha mishkaatulmasaabiixa kutub kutubtii dambe wa aawo kutubka uu u tiiriyey waa kan maku taalleen ayb ninkii markaa dee waxaa weeyaan weliba mararka qaar waxay yidhaahdaan sheekh ilalbaanina oo xadiidka zamankan dadka ugu aqoonta badan ahay isaguna waa kana waa taqriiriyeyoo wuxuu yidhi ay imra'ati اlmeyit waxaas taxqiiq maaha sheekh hebel iyo yani kitaab hebeday ku taal keliya taxqiiq maaha taxqiiq wuxuu keenayaa lafdigan in kitaabkii asalka ah loola laabto laga fiiriya male waa daacim ra'atihi buu qoraya badlulmajhuudka isagu marka wuxuu yidhi daacim ra'atihi mishkaadka lafdigaas ku qoran fuqahadeenna marka la fiiriyo sida ay taxqiijiyeen wuu ka hor imaanayaa buu yidhi maxaa yeele waxaa ku taalla fuqahadu waxay taxqiijiyeen buu yidhi guriga laga dhintay inaan cunto inta laga sameeyo ijtimaac lagu kulmo inay xaaraam tahay taxqiijiyeen buu yidhi fuqahadii isagiina marka haddii imra'atihii la socodsiiyo saasaa ka dhalanayso walidaalika marka waa diidayaa laftirkiisa si fiicanna waxaa u baxiyey tuxfatulaxwadiga mubaarak fuuri tuxfatulaxwadiga aad buu u baxiyey ayb meeshaas marka ereygan marka macnihiisu waa kaasayb istaqbalahu daaci imra'atin riwaaya waxay leedahay daaci imra'atin min quraysh mase min alansaar iyo mid baa iyadana sidaa dhahaysa marka meeshaas sidaas in loo saxo oo loo ogaado xadiidka marka maxalushaahadkiisa wuxuu ahaa adcimiihi lusaara nebigu inuu ka tegey liajli shubhada soo gashay darteed inuu ugaga tegey xadiidka xataa madda kale diraaye ahaan haddii macnahaa sax uu yahay oo laga qaadanayo hal caalim oo kitaabuljanaa'is ku keenay aawan culammadii aawan waxaa la gelin lahaa soomaa baababkii aan soo dhaafno janaa'is marka la dhinto waxa la qalaa baab looga dhigi lahaa bal culummada meeshaas markay joogaan laa caqra fi lislaam iyo xadiidkii kaleo yacnii isnacuu liaali jacfarin dacaaman axaadiidtaasay keenaan culummada marka fuqahada shaaficiyadana xadiidkaasay keenaan iyaguna iyo laa caqra fi lislaam iyo xadiidkii jariir kunaa nacudu sancata acaami walijtimaac cinda ahli اlmeyit min alniyaaxati xadiidkaasay keenaan kan maba geliyaanba baabkaas maxaa yeele waxay og yihiin baabkaasna shaqo inuusan ku lahayn marka ninka hadda joogo marka dhahaya diin cusub samaynaya maa iyo faham cusub iyo lafdi lagu qaldamayo uu ku dhegaayo waa yanii calaamaadka dadka ahluahwaaga ay sameeyaan mar un ii bidhaami hadday marka meel un wax ka arkaan waa ku soconayaan bas intaa unbaa weeyaan wuxuu ayb baabun fii aakili ribaa wamukilihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii aakili ribaa ribada kii cunayey waxaa ku soo arooray caddaynteeda wamuukilihi wa fii muukilihi ka cunsiinaya mid waa cunayaa midna waa siinayaayo waa cunsiinayaa qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qال xdثna زhayr qال xdثna سmاk qال xdثnii cabdالرحman بن cabdاللahi بن masعوud whuوa الmascuudiyu can أbihi qaal lacna rasuul الlahi sl اه sلم aakila الribaa nebiga wuu lacnaday kan ribada cuno wamuukilahu midka cunsiinayo washaahidahu midka markhaatida u ah wa kaatibahu iyo midka kaatibka u aho qoraayo caqdigaas ribada midka dhigaa noqonaya ribadii marka afar qolo ayaa lagu lacnaday qolo waxaa weeyaan ninka cunaayo mid waa kan cunsiinayo marka ribada haddaad qaadatay haddaad dhiibtid waa isku mid anay ma qaato laakiin waa dhiibaa maya washaahidahuna kan markhaatida u noqonayo waay labada qofee ribada wax ku kale gadanayso wa kaatibahuna waa kaatibka kan qoraayo u qoraayo meeshan marka kaatibkaa waxaa soo gala dad fara badan dadkan cilmigan dhaqaalaha barto ama accountantiga barto qofka accountantiga ah oo xisaabaadka iyo waxyaabahaas kala barto aqlabka sida badan boqolkiiba yacni waxaa la dhihi karaa adduunyada siddeetan boqolkiiba haddaysan ka badnaynba shaqada uu qabanayaa waxay u badan tahay xisaabiyuu noqonayaa ama wasaarad buu u noqonayaa ama bangi buu u noqonayaa ama shirkad buu u noqonayaa shirkaddii marka ama iyadaa ribada ku shaqayso ama iyadaa bixiso waa ninka u kala qoraayo waay marka oo halkaa u fadhiyo oo xisaabaadkii samaynaayo oo ribadii marka reydkeeda xisaabaayo oo kala diraayo waraaqihii wakaatibahu buu soo gelaya walidaalika culammadu waxay fadwoodeen inaysan bannaanayn in bangiyaal laga shaqeeyo bangi yacnii ribo ku tacaamulaya in laga shaqeeyo inay xaaraantahay fadwoodeen xataa culammadu waxay gaarsiiyeen qof xaaqa lagama noqon kara midka xaaqa iyo biitooniga xataa in biitooni laga noqdo laxaaqa bunuugta ribada ku dhaqantaa inaynan bannaanayn sheekh ilalbani saasuu yidhi iyo culummo badanba saasay dhaheen maxaa yeelay qofkan midda ugu horraysa waxay tahay meeshii ribada lagu kala dhiganayo loogu imaanayo lagu bixinayo lagu qaadanayo ka shaqaynayo waa tacaawun cala alimi waalcudwaan maadaama shaahidka iyo kaatibkuba ma cunayaane maxaa iyaga loo lacnadayaane mutacaawiniin waay saas baa loo lacnadaya kanna waa ku jira waa mutacaawin isaguna ayb wejka kalena waxaa weyan de meesha laga siinayo laftirkeeda meel xaaraan aba khaldanba mas'alo labaad waxay tahay qolo ku tacaamusho bangi ku tacaamulo ribo ama qolo yacnii iyadu ribada ku tacaamusho sheer qofka ma ku darsan karaa nacam shirkad ma la noqon karaa ma bannaana iyada yacnii bunuugtii maalan oo ku shaqee ama shirkaddii ribaday ku shaqaysataa labada dhinacba dhinacay noqoto dad noocaasoo kale haddaad lacag ku darsatood faa'iidadii anna igaga soo baxdaan qaadanaya dhahdo ma bannaana nacam qofkaa wax ku darsanayso inuu noqdo qofaan ribada ku tacaamulaynin ayb waxaa iyada masaladaas ka duwan marka nin aad og tahay inuu ribana ku tacaamulo ganacsi kalena uu leeyahay adiga ma la tacaamuli kartaa wax ma ku darsan kartaa midkaas kaas asaga haddaad wax ku darsato dhib ma laha shaqa shaqada aad ugu darsanayso haddaynan shaqo ribo ku tacalluqda ahayn maalan ninkii ribo iyo xoolo kalo xalaala oo isugu daran maalan markaasu wuxuu leeyahay meel dukaan inaad wada furataan ama shaqo markaas iyadu xalaal iskeeda oo inaad wada yeelataan min baabi alwarac iyo min baab yacnii qofku hadduu qof yacnii ahlu fadliya yahay inuu ka dheeraadaa fiican laakiin min xaysu aljawaasu waa bannaan tahay qofka maalkiisu haddii xalaali xaaraan isku daran ay tahay labada mas'alo marka waa kala waa kala duwanaanayan mid waxaa weeyaan shirkadda adiga a lacagtaada ku daraysid oo kuu shaqaynaysaaba ribada ku tacaamusho ma bannaana taas iyadan ile ribadii baa lacagtaadii ay ku shaqaynaysaaye middan laakiin waxay tahay shaqadu shaqo ribo ku shaqale maaha laakiin ninka shirkadda lala noqonaya ka warran hadduu majhuul yahayo qof hadda xalaali xaaraan adiga aadan maalkiisa xaaraan ku ogayn inaad baartood lacagta intee ka keentay ninkaa la shirkoobaysa xaggeed ka shaqaysaa xalaal ma tahay inaad weydiisid maahan adig xalaali xaaraan hadduu isku darana tacaawunkeedu waa bannaan yahay haddaad laakiin ka dheeraato si fiican w fuqahadu marka masale yacnii ay taas qarireen wa ibnu taymiyana uu qarirayaa laftirkiisa ayb ayb marka masaa-ishaas marka ribadu wakhtigan aad bay u badan tahay waxyaabaha ku xirmayay ka mid tahay marka tan qofka ama inuu ka shaqeeyo ama inay wax ugu daran yihiin khatar waa dad badan marka sheerar waxay ku jiraan oo bunuug ribowi yacni bunuug ribowiya ayay sheer inay uga jiraan dhici karto qofka inuu xalaal ma noqonaysa marka waxa uu samaynayo baabun fii wadci ribaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii wadci ribaa ribada dejinteeda ribadii marka in la rido in la rido maxaa laga wadaana ninkii gaal buu ahaa ribo ayuu marka ayuu ku tacaamulay dad baa dayn uu siiyey waa u ribaynayeen marka ribay u saarayeen waa soo islaamay markuu soo islaamo ribadii waa dhacday waxaa la leeyahay dadkan raasumaalkaagii ka qaado iska tag marka raasumaalkii aad siisay ka qaad tag maxaa yeeley islaamkaa ribada dejiyeyoo tuuray ayb laakiin lama dhahaayo laba bil ka hor ribadii aad soo qaadatay tuurba la dhahaayo iyada ninkan waa gaal qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad sanaf isagu markaa wixii uu la yimidou keensaday markaasee hore kasabkiisii hore waa iska haysanaya waa u xalaal oo gaalnimada uu ku kasbay laakiin ribo hadda u dhiman isagoo muslima uu doonanayo xoogaa yarbaa ii dhiman waa doonanayaa ma la yeelayo wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun baabkan marka taasuu u jeedaa marka ribaadkii ribooyinkii marka jaahiliyada la qaatay ama qablalislaam qofka uu qaatay bacda alislaam hadday wax ku dhiman yihiin raasumaalka unbuu qaadanayaa baabka tarjamadiisu saas wa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abulaxwas qaala xadaanaa shabiib bnu qarqadata can sulaymaana bni camrin can abiihi qaala samictu rasuula اllahi sal l slam nebigaan maqlay fii xajati اlwadaac yaquulu isagoo dhahayo alaa ina kula riban ribo kastoo min riba aljaahiliyati ah jaahiliyada ribadeedii mowduucun dhulka la dhigay waa la dejiyey lakum waxaa leedihiin ru'uusu amwaalikum maalyaalkiinna ru'uustoodii raasumaalkiinnii baa leedihiin laa tadlimuuna ma dulminaysaan walaa tudlamuuna la idin dulmin maayo ribadu marka waa dulmi waa nadaam marka aad ugu dhisan xaasidnimo iyo dhiig miiradnimo ku dhisan waayo maxaa yeelay qofka miskiinkee baahan ee aan guri uu ku noolaada gada karin ama yacnii aan heli karin maanta baahibuu qabaa lacag caddaana ma haysto deyn buu u baahan yahay ninkii u tegayoo deynta warsaday baa wuxuu leeyahay may waa ku siinaya aniga dayn laakiin waa riba iigu daraysaa baahidiisa ninkan miskiinkaa baahidiisao ka faa'iidaysanaa adiga le waa iska bax buu leeyahay daarta wuxuu ogsoon yahay ninkan inuu baahi qabo baahidaa oo qabo uga faa'iidaysanaa islaamku marka waa baabi'iyey wuxuu ku beddelay dayn dayntiina intay ahayd in la iska qaato ayb hadduu qofku weliba mucsir noqdana islaamku wuxuu farayaa in loo sugto ama layska dhaafado wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wan tasadaquu khayrun lakum in kuntum taclamuun laakiin gaaladu marka koox yarbaa waxay samaysanayaan bangi lacag bay hayaan dadkay ka aruuriyaan lacagta lacagta ay dadka ka aruuriyaan bay deyniyaan ninka miskiinka u yimaado dadkiina lacagta waa ka qaataan lacagtay ku shaqaynayaane wax deyminaa tii dadka dadkii markay deyn uga soo baahdaanna waa ku adkaynayaanoo waa dhiig meeranayaan isaga dhan marka min awalihi ilaa aakhirihi waa nidaam marka dhiig miiradnimo ku socdo walidaalika islaamku waa reeba waana xarimo ribada noocaas marka riba nasiica la yidhaha islaamku wou reebay riba nasiicadan waana midda jaahiliyadu samayn jireen ilaa waxay gaareen heer qofku markuu daynsado wakhtigii marka la gaaro wuxuu dhihi jiray ataqdii am turaabii ma ii gudaysaa mase waa ribaa waa ii saaraysaa ninku wuxuu le waa saaraya wakhti yar marka la joogaa taqdi am turaabi haddana waa badanaysaa deynta maalin walba deyn ribaa ku socoto kulla yowmin lacag dheeraada iyo ribo iyo waxbaa ku soconaya hadhow marka markay ka tiro badato oo tan u waaye iyo tabar maxay samay jireen jaahiliyadu addoon ii noquu leeyahdeynta waa layska deynayaa asagiiba addoon u noqonaya saas isku addoonsan jireen nidaamkaas hadduu jiraa haddadaan ayuu jiraa addoonsi maahan yacnii maahan addoonsi qofka ha ii shaqeeyada keliya maahane si macnawi ah buu ku jiraa dhulalkaas gaalada waxa laga sameeyaa waxay tahay noloshii baa la cidhiiriyey qofku ma awoodi karo inuu inta kaash bixiyo guri gato kaash intuu bixiyo baabuurkau rabo uu iibsado maalan ma awoodi karo isagiina waxuu rabaa qofkaas siduu u nool yahay inuu u noolaado guribuu rabaa inuu gato see yeelayaa marka bangi baa tag la leeyahay markaa bangiga lacagtaana haayuu leeyahay gurigan baan iibinaya ayay soo soco shan iyo labaatan sano u saxeexa bangiga inuu deyntaas gudaayo limaadaa mataqaan marka shan iyo labaatan sano loo gaarsiinayaan ninka haddii ilaahayba u furo oo ay dhacdo inuu soo helo lacagtii kulligeed lacagti waatana waa idin siinayaa hadduu yidhaha bangiga maka yeelayo shan iyo labaatan baad saxeexda mayaa la leeyahay shan iyo labaatanka marka maalin walba ribaa saaran marka shan iyo labaatan waa la dheeraystay haddii laysku dhufto lacag badanaa ka soo baxaya waxaa laga yaabaa gurigu markuu ahaa toban kun oo dollar hadduu ahay labaatan kun soddon kun inay ku tagto deynta hadduu bixi waayana wakhtigaa loo dheeraynaya ribadii ubaa ku socota cumruhu marka waa nin deyn ku jiro waa addoon waa marka shaqada ou shaqaynaya qasabay ku tahay wax yar ma nasa karo shaqakama kama joogi karo maalinkii shaqada laga buriyo walwal baa ku imaanaya inuu isdilaa laga yaaba ilaa lacagtii meeluu ka keena ma leh bil walbaa lacag laga qaataa marka bangigaas bil walba lacag iska yaryaray buu leeyahay markaas alaaثiin sana arbiciin sana waxaad arkay nin dayn dhiibaayo dayntan hadda iga dhammaatuu kuleeyahy ka meeqaa dhiibi jirta haddii la yidhaha arbiciin sana dayntaana wadayo asagii markuu daynta qaadanaya labaatan jir buu ahaa hadda sitiinoo ku jira waxaas marka ma la dhihi karaa nidaam dhaqaale oo fiican waayo ma la dhihi karaa allahu mustacaan marka qofka diinka fahmo waa dareemaa dhibka meeshaas yaalan addoonsi dadban waayo ninkan nin bankigu u shaqeeyaa ama wuxuu u shaqeeyaa ciddii daynta siisay mana ka tegi karo ayb meelna ma aadi karo ayb dad marka culummo sheeganaya waxay jawaabaan marka ribada noocaas inay bannaan tahay beri baa nin wuxuu lahaa yacnii dhulalkaas gaalada wuxuu yidhi haddii muslimiintu mar hore ay nidaamkan ribada xaaraan xaaraan xaaraan sida loogu haayey ayay iskaga rafaadsan yihiinoo ijaaray ku jiraanoo ijaar bay iska bixinayaan hadday ribada iska qaada lahaayeen xoolay yeela lahaayeen kullu maa fii xoolay yeela lahaayeen keliya xoolay yeelan lahaayeen ribada ma loo bannay karaa markayb marka wuxuu leeyahay hadda waxaan leeyahay u yidhi marka hala qaato guryahaas marka nidaamkaas deynta in lagu qaato waxaa laga yaabaa bacd annaas inay faqiih weyn u haystaan yuusuf alqaradaawi u ahaa ninkaas ayb faqiih weynaa loo haystaa yani yani waxa ka dhacday cajiib laha loo haystaa waxaasu fadwana ribadii iyo ikhtilaadkii iyo waxyaabo aad u foolxun ayaa jawaabay marka inxilaal waaas islaamkii marka ribadii waa kas waa tuuray ayb laa tadlimuuna walaa tudlamuun alaa hooy waina kulla demin dhiig kastoo min dami ljaahiliyati jaahiliyada dhiiggeedii mawduucun mid la tuuray waa isaga ninkii nin hadda ka hor laga dilay jaahiliyadii waa la tuuray wax kasoo qaad damba male hadda kadib ninkii nin dilo laakiin waa loo qisaasa umuurta jaahiliga haddaan la tuurin weligeed ma dhammaanaysa heshiisna lagama gaaro saxaabada marka xadiidkan waxay ka qaateen dagaallada fitanka oo muslimiinta dhexdooda markay isdagaalaan oo dad badan iska laayaan ama yacni shubho iyo hadday ku dagaalamaan ama fidno dagaalladaa fitanka ah dadkii layska dilay inaan laysku qisaasin ibnu taymiya wuxuu leeyahay kitaabkiisa minhaaju sunnaha zuhri baa wuxuu yidhi saxaabadu waxay ku ijmaaceen oo qowlkoodu uu noqday dimaa'dii la daadiyey wakhtigii fidnada in wax kasoo qaad aan laga dhigin haddii wax kasoo qaad loo yeelo dadkii marka waxay ku noqonaysaa dhibaato aan weligeed ka harin kan anuu hebelu iga dilay midkan kanbuu iga dilay war intaan lama gudi karee waayahay aan iska dagaalanaa imaanaysa hadhow marka in kalaa lasii laynaya lasii dilaya walidaalika marka muslimiinta dagaalada shubhada ku jiro noocaa ay ku dagaalamaan dhiigagii ay iska galeen wax kasoo qaad ma leh hantida muuqata laakiin iyo tacadiga markaas daahirka ee la hayo ee la celin karo waa laysu celina wixii laakiin nufuus ku baaba'ay haduraa laga dhigaya zuhri baa saas saxaabada ka xikaayooday waana faham saxiix ah wa awalu damin dhiigkan ugu horeeyo adacu aan ridayo minhaa dimaadaa ka mida damu lxaari ibni cabdilmualib kaana wuxuu ahaa mustardacan ayb fii bani leyf kaana wuxuu ahaa mustardacan mid lagu muujin dalbay fii bani leyf reer bani leyf faqatalathu hudaylun baa dishay qaala allaahuma hal ballaqtu qaaluu nacam bay dhaheen alaa maraatin qaala allaahuma ashhad alaa maraat baabu karaahiyati اlyamiini fi اlbayci baabu bayaani karaahiyati اlyamiini dhaartii karaahadeedii nicidda la nacay caddaynteedii buu u baab yahay fi lbayci beeca dhexdiisa lagu dhaarto قال xdثna أحمد بن cمر بن صرح وهو أbو طاaهر المصري قال xdثna بن وهب xاw xdثna أحمد بن صالح قال xdثna cنbسة عن يuنس عن بن شهاaب قال qال بن المصyب إن أbا هريرة qال سمعت رsuuل الlه صلى اه وسلم يقول أbو هريرة waxau yidhi نبigan mqlayo dhahayo alxaliفu dhaarta manفqة socodsiin weeyaan لسilcaةi badeecada mamxaqatun tirtirid weeyaan lilbarakati barakadana tirtirid bay u tahay yacnii manfaqatun bixin socodsiin weeyaan lisilcati bay u tahay badeecadii mamxaqatun tirtirid weeyaan lilbarakati barakadii bay u tahay yacnii dhaartu beec barakaday ka tirtirtaa laakiin badeecadii meesha kuu taallay dhaar waa kugu soco kartaadhaaranayso dukaanka waa ka dhammaanaysaa laakiin barakadii beecaas ma la helaaymara xadiidka wuxuu tusayaa maadaama barakatir ay tahay in dhaarta aan la samaynin oon buyuucda iyo beeca dhexdiisa aan lagu dhaaranin runba aa sheegtay wa qaala can saciid bn اlmusayib can abi hurayrata can الnabiyi salى اllah عalيه ali wasalam baabun fi الrujxaani fi اlwasni wاlwasnu biاlأjri baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi الrujxaani raajixidda la rajaxayo fi lwasni miisaanka miisaanka in la rajaxo rajaxaaddu waxay tahay marka xoogaa in lagu darado oo miisaanku marka uu leeco oo xoogaa yar dhanka marka qofka waxgadaya baa'ica ah dhankiisa maahane dhanka ninka wax iibsanaya inuu u bato xoogaa ayb oo tarjiix lagu sameeyo iyo walwasnu miisaanid bilajri lagu miisaamo walwasnu bilajri waxaa laga wadaa qofka inuu ujro wax ku miisaamo uu yidhaahdo xoolaha yacni alaab baa loo keenay hay alaabtan noo miisaan meeqaad iseynaysaan intaasaan idinkugu miisaamay keen u jiro marka inuu shaqaalo ka yacnii inuu ka shaqay karo wax miisaamidda waxna ku qaadan karo kasab sax ah inay tahay labadaa masalo u baab yahay qaala xaddaana cubaydullaahi bni mucaad wa huwa alcambariyu qaala xaddaana abi wahuwa mucaad bnu mucaad alcambariyu qaala xaddaana sufyaanu wahuwa hawriyu can simaaki bni xarbin qaala xaddaanii suwayd bnu qays qaala jalabtu ana aniga iyo muxuu idin dhigay wamakhrafa jalabtu ana aniga iyo wamakhrafatu lcabdiyu ayaa waxaanu soo keennay bazan dhar baan keennay min hajara ayaan ka keennay yani waxaan soo jiidanay yani dhar badeeco dhar ah ayaan waxaan ka keennay hajar hajar marka waa bilaadi cumaan faataynaa bihi makata maka ayaanu la nimid faja'anaa rasuulu llahi sal slam nebigii baa noo yimid yemshi isagoo soconaya fasaawamanaa wuxuu naga gorgoriyey bisaraawiila saraawiil buu naga gorgoriyey fabicnaahu waannu ka gadnay ayb wa ama rajulun meeshaa nin ayaa ahaa yazinu biاlajri ujro wax ku miisaamo meeshaa waxaa joogay nin marka ujro wax ku miisaamo dadka waxu miisaamaa ujro uga qaataa shaqadiisa soo intaas biso faqaala lahu rasuulu lahi sal slm nebigu wuxuu ku yidhi zin miisaan waarjix miisaanka badina oo yacni tarjiixi raajix miisaanka labadii mas'ale marka halkan bay ku jiraan in la rajaxo miisaanka iyo in lagu gadi karo in miisaanka la rajaxo iyo alwasnu biاlajri ujre in wax lagu miisaaman karo labadaas mas'aleba oo baabka uu baabaystay xadiidku marka way tusayaan bilaadi hajar marka waagaas waxaa haysatay furs marka dharka waxaa laga keeni jiray furs iyo ruum nimankaa yani waxaan ujeeda dhulkan furs iyo ruumka ay ka taliyaan baa dharka qaalib ahayd yeman baa soo raacday oo dharka looga keeni jiray jaziira alcarabiya meeshan xijaaj dharkaa marka waa laga soo gada jiray waa la keeni jiray hadduu cusub yahay layskama dhaqi jirin sidiisaa laysaga tukan jiray bukhaari oo u baabaynayaa dharkaas marka gaal baa laga soo gaday mar hadduusa isagu xiranin oo dhar cusub uu yahay in layska dhaqaa shardi maaha in layska dhaqana dhib mala ya waxyaabahan dharkan hudhayga ahaa ee dhar mustacmala waay midkaas in layska dhaqa waa fiican tahay nijaas lagu ogeyn dharku dahaara asala laakiin nimanka laga keenayo asal iyo daahira iskhilaafayo nasaaradiiyo daahir najaas daahirkoodu uu najaas yahay iyo asalkii ashyaadii oo haddana dahaaro ahayd baa iska hor imaanayaan daahirka in la qallibaa la arkaa markaasayb markaa wuxuu yidhi zin waarjix meelahaas marka in dharkii haddii laga mucaamil marka iyo tacaamulba yacni baahi meeshan ka jirto haddii marka meel kale wax looga soo qaado oo dadka marka tujaarta ay meeshaa ka ganacsadaan oo halkan keenaan oo saa uga tijaaraysaan wax dhibaataa ma laha qofka tijaarada wax laga soo gadanaya laabudda inuu muslim ahaado qasab maaha qaala xadaanaa xafs bnu cumar wmuslim bnu ibraahim almacnaa qariibu qaala xadaanaa shucbatu can simaaki bni xarbin can abi safwaana bni camiirata qaala ataytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan u imid bimakata makaan ugu imid qabla an yuhaajira intaanu hijroonin ka hor bihada alxadiidi walam yadkur yazinu biajrin ujrow ku miisaami jirayna ma sheegin qaala abu daawuud rawaahu qaysun kama qaala sufyaan wاlqowlu qowlu sufyaan qays baa wariyey buu yidhi sidaa sidii sufyaan oo kale uu yidhi wاlqowlu qowlu sufyaan weeyaan qaala xadaثna bnu abi risma qaala samictu abii yaquulu qaala rajulu lishucba ninbaa shucba wuxuu ku yidhi khaalafaka sufyaanu sufyaan baa ku khilaafay qaala waxa uu yidhi damaqtanii madaxii baad iga burburisay madaxa iga burburisay buu shucba markii la yidhi sufyaan baa ku khilaafay oo xadiidkan sidaad u warisay maaha si kale u wariyey madaxii baa iga jejebisay buu yidhi aniga sufyaan iyo aniga sufyaan baa ku leh sufyaan marka haddii uu yidhaahdo annagan si dhaho sufyaan baa labadeenna leh mar walba saa iga xifdi badan buu ka wadaa ayb wabalaqanii can yaxya bni maciin qaala waxa uu yidhi kullu man khaalafa sufyaan qof walboo sufyaan khilaafo falqowlu qowlu sufyaan masaaisha fiqiga laga hadli maayo ogow xaadiidta waa waxa laga hadlaya xifdiga xaggiisayna ka wadaan sufyaanu hawri aad uu xifdi badnaa marka haddii xadiidka alfaadiisa iyo laysku qabto oo sufyaan iyo nin kale iskhilaafaa sufyaan baa kule buu leeyahay hadalkan marka waa haalib ilaa xufaadda marka haddii loo tiriyo nin aan laga helaynin male lafdi ama ziyaado ama kelimad uu ku wahmiyey cid aan laga helaynin imaamu dahabi saasuu leeyahay xugun marka iska haalib camal weeyaan qال xadaثna أxmed بن xmbل qal xadaثna wakiicu qaal qaala شhucbaة kaana sufyaanu sufyaan wuxuu ahaa axfada minii mid aniga xifdi badan buu ahaa ayb wbilah twfiq sal ا